أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinkugu helaan waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baayisay qaybta labaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri bulshada ku dhaqan degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaara ah ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka shan ruux oo yugandhees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka yugandha kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowla diini ah usoo gabagabeeyey dalaaliyda ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi horumar ballaaran oo dhanka tacbashada beeraha ayaa laga dareemayaa degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka rabiici thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen mid ka mid ah xerada cadowga allah uu kaga sugan yahay deegaanada dhacduleedka magaalada baydhabo dagaalkan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu xalay ka dhacay deegaanka goofguduud buurey oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah dhanka kale waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo khasaaran loo gaarsiiyey murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkan oo laba jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxa uu sababay khasaare soo gaaray cadowga allah waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana goobta lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus u qaadeen xere ku taalo duleedka deegaanka kamboona oo dhaca hadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyadda kenya gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meeri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban uu socday kadib ayay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacankuheynta xeradaas inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkan waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacana waa toban kale waxay mujaahidiintu dagaalkan kusoo qanimaysteen hub isugu jira afar qori oo aka afartan toddoba ah iyo qori r b g ah howlgalladan xalay ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ay haliyeyada towxiidka ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid marwaan kataayib al ikhbaariyah ayaa baayisay qaybta labaad filim lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل filimkan oo ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya islamarkaana soconaya muddo shan daqiiqo iyo laba iyo toban sekin ayaa lagu soo bandhigayaa qaybtii labaad mashruuca saka qaybinta ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaab almujaahidiin ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri taasoo uu maktabku ka sameeyey degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
صناع الحياة صناع الحياة أواه يا شمس الأمجاد فلتشرقي من بعد الرقاد فبالروح filimka ayaa lagu daawanayaa nicmooleyda saddexda ah ee ay ku waajibtay in laga sakeeyo oo laga soo ururiyey dadka ay ku qumtay ee allah uu xoolaha siiyey halka la gaarsiiyey dadka masaakiinta ahaa ee mutaystay in la siiyo sakada xoolaha nool goob fagaaro ah oo ku taalla degmada xagar ayaa la isugu keenay masaakiinta iyo fuqarada halkaasoo lagu siiyey qadarkii uu allah u calfay ee nasiibkooda ahaa waa kuwan qaar ka mid a dadkii xoolaha saka ahaanta u helay
حميد جراد عبد الله هلك أن جوا مجال الحجر وحليس شن أفر نفو أريه ويسي مامل مركي يسي هو الرسمة ومركي لبا ليسي
آه دستور الحياة به نهدى
magacayga waa isaaq salaad xasan oo jooga degmada xagar maanta waxaa lii siiyey afar neef oo ari ah taxaddii aad bay u sarreysaa aad bay u fiican tahay mahaddaas alla iskale waxaan ku mahadsan maamulka islaamka wilaayada دستور الحياة به نهدى لجنة waxaa lii siiyey lo' baa lii siiyey waana ku mahadsan tahay iminkan iskaga bixinaa degmada xagar maasha allah xatayga maanta waxaa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ilaahay ku mahadsan aadan farxasan islaamka walaada dhanna waa ku ducaynina insha allah لله ونبذل ونسعى ونعلم ويس حسن آدم ليرة الحمد لله منطق سكوات أنا لسيي قيل أنا لسيي ما ملك إسلام كان خيرا ورجينا ما ملك آه، ولاية إسلام كان وأمهد علنا
ونسعى ونعمل waxaa la yidhaahdaa bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahay deganahay degmada xagar maantana waxaan joognaa meesha xoolahi sakaawaadka maamulka jubbada hoose sakaawaadkii baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxay i gaartay qaalin geel farxaddayga waa aad bay u wanaagsan tahay farxaddayga waa fiican niyadayga aad bay u maasha allah xag ilaahay iyo xagga maamulka waa aad baan ugu niyad furnahay ugu niyad fiicannahay
لا لسواه سنعطي ونبذل ugu dambayntiina maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sanad waliba sakada xoolaha nool ka qaybiya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyadoo mashruucaas ay ka faa'iidaystaan kumannaan dad masaakiin ah oo ku kala nool tobanka wilaayo ee ay mujaahidiintu maamulaan
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
maadanad rabbaani bulshada ku dhaqan degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaraha ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta reer galhareeri ayaa labada ragcadood ee salaada roobdoonka ku dukaday musallaha al aqsa ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud dadkani ayaa waxay iskaga yimaadeen xaafadaha kala duwan ee degmada galhareeri iyadoona ay u soo banaanbaxeen si ay allaha u weydiistaan naxariistiisa maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa horay ugu sheegay shucubta muslimiinta ee ku dhaqan degmadani in la iskugu yimaado musallaha al aqsa si loogu dukado salaatul istisqaa taasoo allah lagu weydiisanayo in uu siiyo addoommadiisa raxmadda roobka kadib markii la dukaday labada ragcadood oo salaada roobdoonka ayaa culmaa-udiinka magaalada dadka muslimiinta ku booriyeen in ay iscafiyaan haddii ay iscafiyaanna allah naxariistiisa la heli doono insha allah culimaa udiinka ayaa waxay dardaarmeen in looga baahan yahay muslimiinta soo xaadirtay musallaha qof weliba qofka walaalkiisa inuu cafiyo taasina lagu heli doono raxmaddiisa qof kastaba inuu daacada ilaahay ku dadaalo oo istakfarta la badiyo khudbadana way ku jirtay oo istakfiruu rabbakum innahu kaana khafaaran ilaahay alla dembi dhaafid badan waay yursil samaa calaynaa midraaran samadiyaa ilaahay subxaana wa tacaala roob nooga keenaya haddii istikfaarta aan badino إلا وحن دنبي أنا هايستو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ساسو لي الله سبحانه وتعالى وواحد دادك أي كسبدين بنانك إيو oo baxa amana badda iyo jawiga meel kastaba fasaad baad ka daahirtay marka waa wax dadka ay kasbadeen waa isaasu ilaahi allah subhanahu wa ta'ala wixii musiiba idinku dhaco oo wax idinka shaqaysateen waa isaasu ilaahi allah subhanahu wa ta'ala weliba ilaahi subhanahu wa ta'ala antu cafinaayo ayaa ka badan ilaahi subhanahu wa ta'ala marka in istighfaartii aan badino towbada aan laazimno ilaahay xaggiisa aan u laabano watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun attaa'ibu min addanbi كمن لا ذنب له اللهم اصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما وانطبقا دائما اللهم اصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim ayaa ummadda allah uga bariyey roob barakaysan inuu siiyo alla baryaa ilaahay baryana ilaahay naga aqbalo ilaahayo mid lagu kala deganna sii ilaahu nabadgelyo noogu dar ilaahu caafimaad noogu dar ilaahu gaalada jebi ilaahu gaalada burburi ilaahu taladeeda kala qaad ilaahu tagaadeeda kala qaad ilaahu xooggeeda kala qaad ilaahu ra'yigeeda burburi ilaahu rabbiyo raxmaanu muslimiinta qawiyey meel ay joogtaba taladooda ilaahu isku dar ilaahu midii midaysan ka yeel mid xooggeedu midaysan yaha ka yeel midii xanadeedu midaysan yaha ilaahu ka yeel midii taladeedu midaysanta ilaahu ka yeel ilaahay ow rabbiyo wadaan ku baryaynaa madar khayrana sii ilaahu maantana waraabi ilaahu mid lagu kala deganna sii ilaahu mid lagu caalamaalana sii ilaahu mid caafimaadlana sii ruuxii ilaahay dembigiisa dhaafaa ducadiisa la aqbalaahe ilaahu dembigeena dhaaf dukashada salaada roobdoonka ayaa waxay imaanaysaa xilli ay ka bilowdeen qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga roobabka deerta mahadsanid cabdiraxiim shan ruux oo yugandheys ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka yugandha warbixinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsame abushiiba wararka naga soo gaaraya dalka yugandha ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada milatariga dalkaasi uu toogasho ku dilay saddex qof oo yugandheys ah halka uu sidoo kale dhaawac u geystay laba kale warbaahinta dalkaas ayaa waxay sheegeen in askarigan oo hubaysna uu toogashada ka geystay bariga tuulada nagora ee hoos tagta degmada agago ee dhacda waqooyi bari ee waddanka yugandha ugu yaraan saddex xubnood ayuu gurigooda ku dilay halka labada kalena dhaawacyo u geystay askariga dilalka iyo dhaawacyada geystay ayay ciidanka oo la howlgelayay sheegeen inay gacanta ku dhigeen maxkamadna ay horgeyn doonaan walow aysan faahfaahin ka bixinin sababta keentay dilka iyo dhaawaca uu geystay askarigaasi ciidamada kufaarta yuganda oo duulaan ku jooga waddanka soomaaliya ayaa sidoo kale waxay geystaan dhibaatooyin isugu jiraa dil iyo xarig oo ay u geystaan deegaanada ay gumaysiga saliibiga ku joogaan wilaayaadka islaamiga ah mahadsaned abushiiba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha daga wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed waa kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowra diini ah islamarkaana qaatay muddo toddobaad ah kaas oo dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo beesha kulmis oo ka kooban shan juf ah oo ka tirsan beelweynta badeecdee muddadii uu kulanka socday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka beesha ayaa iswadaarsaday arrimo muhiim ah gabagabada kulanka ayaana laga soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen waxgaradka beesha waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulanka ku sugnaa ayaa beesha kula dardaarmay in qodobadii ay soo saareen ay dhaqangeliyaan naf iyo maalna ay ku bixiyaan jihaadka lagula jiro cadowga saa'ilka ah waxaa idiin qoran oo qodobada aad qorateen ka mid ah in aad jihaadka maanta ka socda bariga afrika aad la garab istaagaysaa naf iyo maalba ayadaasoo la dhabeeyo oo la xaqiijiyo la idqaaniyo dhab laga dhigo weeye waxaan idiin dardaarmayno oo aad fulisaan waana waajib kulligeenna saaran in ilaahay diintiisa la difaaco waa wixii noola abuuray waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadiisa ahayd wadiifadiisii bay ahayd in ilaahay kitaabkiisa la difaaco qof kastoo u istaagay inuu ilaahay kitaabkiisa difaaco wuxuu ku dayday nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrin fiican qodobka aad qorateen waa qodob anfacaya aakhiradiinna adduunkiinna labadaba dhab ka dhiga ka rumeeya ilaahay subxaanahu wa tacaalaana abaalkiinna idanka dayicima sidoo kale naqiibka guud ee beesha baadicaddee naqiib macalin yuusuf ayaa madasha kelimad dardaaran u badan ka jeediyey waxaan idiin dardaarmaa midnimada inaad ku dadaashaan xamlada cadowga uu soo qaaday oo dadka iyo diinta iyo dalkaba in lagu burburiyo looga tala galay iyo bayaankan إن شاء الله تعالى إن الدقن جلسان حملة هذه وحملة أمضى إلى خلقة دين كذا إذا لمدة لو خلقة لو ترجلي أساليب تعدق وأديك سنة يا أفكارتها يعني غزو سليبي وأديك سنة إيه كمتاي تذكر توبة كان ياشعة أد ويرتين أد وبعضين إن توبة كانان فإنت وليتم فإنما على رسولنا البلاغ dushiina waxaa ahaaday inaad wax gaarsiisaan ducaad ayaad tihiin rasaale ayaad xambaarsan tihiin ugu dambeyn nabadoonka beesha kulmis iyo qaar ka mid a waxgaradka ayaa goobta ka hadlay iyagoona si weyn u soo dhoweeyey dowladaha iyo kulanka ay wilaayada la qaateen aniga oo ah nabadoonka kulmis waxaan haddana u mahad celinayaa walaalaha meeshii looga yeelay samac iyo dhaca ku yimid oo meeshaan intaan u jilib xirnay ayagana waa u mahad celinayaa maalmahaas meeshaan aan joognay waxay ka faa'iido badan yihiin inaan u niyeysanana la rabaa sanooyin maxaa jira sida aan ognahay waxaan ka koobannahay jasad iyo ruux hadda intaan aan meeshaan fadhinay qaala allahu iyo qaala tacaala iyo qaala rasuulullahi aan noola akhrinay waxaan quudinaynayne waxay ahayd ruuxda marka waxay birin anfici lahay adduunyadana nagu anfici lahay aakhiradana nagu anfici lahay inaan haynay hala niyeysto in sha allahu horta abni ballaaran oo diinne oo waddanka lagu xukumo oo ilaa qaarad iyo ka qaarad gaaro allah na siiyo insha allahu cadowgana allah qabto waxaa halkaan nooga soo xirmay dowru noo socotay maalmo magaceeduna yahay ascad binu zuraara shacaarteeduna ay tahay khayru daaciina man yadcuu biafcaalihi qabla aqwaalihi annagoo ka faa'iidnay dowradaasi kuna barannay kutub iyo muxaadarooyin aad u fara badan waxaan halkan ugu mahad celinayaa allihii na soo waafajiyey noona suurtogeliyey waxaa kaloon halkaan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan waa mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee ay qabsadaan waxgaradka beesha kulmis wuxuuna salka ku hayay midnimada beesha iyo in hal meel ay uga soo wada jeestaan cadowga muslimiinta ee kusoo duulay diinta dalka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed mahadsaned cabdiqani maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey dallaalayda ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaas eenoo hayaa ku dhowaad laba boqol oo qof oo muslimiin ah oo ku nool deegaano hoostaga degmooyinka gacanta uu ku hayay cadowga allaah ayaa la isugu keenay deegaanka iidaale ee dhacaduleedka degmada baydhabo halkaasoo dowlad diini ah loogu qabtay dadkan dowladda loo qabtay ayaa ahaa dullaaleyda ka shaqaysata deegaano hoostaga degmooyinka cadowga uu gacanta ku hayo waxayna si gaara dullaal looga yihiin xoolaha noocyadooda kala duwan dowladdan oo socotay in ka badan toddoba maalin ayaa duruus kala duwan ay ku qaateen dullaaleydan laga kala keenay deegaanooyin dhowr ah oo hoostaga degmada baydhabo ee wilaayada baay munaasabaddii lagu soo xirayay dowladdan waxaa ka qayb galay culummo iyo maamulka islaamiga deegaanka iidaale sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ahaa culummadii lagu casuumay munaasabadda ayaa kelimad tawciyaa goobta ka jeediyey ilaahay warshe yaalo rasuul warshay waalo liiban oo may liibanee wiin liibankaas wiin faman zuxzi can annaari udkhala aljanna faqad faaza yaa leeyahy lankii naaru ku dheerayo jina la geliyo faqad faaza lankaasa libanile wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur adduunya nololya ma ahaana kedilaayo walaalayaal runtii eedasinka faraxsana geeka intuu muslimiinka boqol isiyeytun oo diiriyaan marka taas naftiya mahadwiin qaar ka mid a raggii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa tilmaamay in dowladdan ay wax badan ka faa'iidaysteen iyagoona mahad alle kadib u mahad celiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo cid kasta oo soo qabanqaabisay in dowladan loo qabto may buu ahaa unata ana konton i kowsani jare madi ana jara walbadanoo ilay maale muslimiinti i gaalada gaabjo shal ogaani intaata lama kitaaban ninka akhri duruusul muhima kitaab leeraw axakaamulbee kitaab leeraan ninka akhri qalbagi i gaabki i dhaganki un hordhaanlaayni hata qalbagaan makasoon isku bedelni haddii noob ilaahi idma lanka bani aadanka hoba lin sheego maskutubada lin akhri ini sual isku bedelo jallin baahanyi qalbigan diinka alle ka abuur anta may ka helnay diinga ka helnay wal noo mognaaya una ka dhagadaaniya yanta ku kiran may kumadeeha walaawo oo lanshoona raalankahayne un weelani yanta laku kire hobaanan weelan lamba weelay dadkanta laaka kuusi baa ya kumidan un horta dadki nin weeri kheer allesi dadki nin weeri ilaahay guulsi dadki nin weeri imro dheer allesi dadki nin weeri jinnaada allesi unun alini dar mid ka mida dullaaleyda loo soo xiray dowladan ayaa tixgabaya goobta ka jeediyey dadka tacaliinta leh tawjuud iyo tasbiihid adiib tawhiidka ilaahay ee ta'kiidilin taladan toole haato tirtirnang ma tuugaal aynin talinay kataladay togutay galeen wali tarenlanki intownayn madinoo tabaan alaatiyo noo tabaan alle manatos tagrayt on haninta taagsado ayta tiifta loligaadi tubaakaluto fitaraw gubiti teesi tarmuuska dhadhii tukaan hadar tuuga eliin kutabi tajiirin reer aw tilaaska toosan han ilaahay interter kufaarte ki kormere yahay i kaarago boolku gubi unu kolkun kobgunay kaagaane lataa meelika kaadiyaasay ka kordhagadaasay kamraka dhamaasi kibileyk owlaad korsatoo leh kuriita mujaahidiinta ley kumateedi hal kordhiyo kuriiba kala adeeg leh kuuriyaan kayin dhiiboy
waxay qayb ka tahay dowraad kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu u qabanayay qeybaha bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada iyo dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada hoos tago degmooyinka cadowga uu gacanta ku hayo mahadsanid abu xasaan horumar ballaaran oo dhanka tacbashada beeraha ayaa laga dareemayaa degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka cabdiraxiim sheekh cali horumar dhanka beeraha ayaa laga dareemayaa deegaanada caduleedka degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dadka beeraleyda ah ayaa u qalab qaatay sidii wax soo saarka kor loogu qaadi lahaa beeraleyda deegaanka ayaa bilaabay inay beertaan sisinta iyo qudaarta noocyadooda kala duwan inta badan laguma aqoon jirin beerashada sisinta dadka deegaanka laakiin iminka waxay bilaabeen inay beertaan sisinta taas oo muhiim u ah dadka sisinta ayaa waxaa looga keeni jiray deegaano kale oo ka mid ah soomaaliya xaflad lagu dhiirigelinayay beeraleyda ayaa lagu qabtay beer ku taalla deegaan u jirta degmada saddex kilomitir taas oo ay ka soo qayb galeen nuqabo nabadoono dhallinyaro iyo ganacsatada degmada galhareeri ganacsatada ayaa si diiran u soo dhoweysay beerashada dalagyada kala duwan oo ay ka mid yihiin sisinta iyo lowska halkan beer beeraha qudaarta oo ku yaala degmada galhareeri deegaankeena beeraha ku yaala oo qudaarta ayho ka nuuc nuuc walba uu ka baxayo ayaan halkan soo booqannay sidii sisintoo kale lowskoo kale bahalka waxaa u ahay bocorkoo kale adiga yaanyadoo kale hadda lowsku waa kanaha waa anigaan gacanta ku haya hadda geed aan soo gooyey waa oon baroobayhaya waa aniga gacanta ku haya marka halkan qudaartan waxay ka baxaysaa degmada galhareeri gobolka galgaduud hadda wixii ka horeyda waxaan moodaynay inaysan baxayn oysan wadankan ka baxayn baan moodaynay beertan waa tanaha galini ku taallaa nicmadaana ku taalla wax lama gelin oo waraaba iyo midna male waa gara kartiin markaas eh, waxaan rabnaa dalka kayrkaan yaallo dadkii oo wax gasho kareen wax gashadaan wixii maalintaas aan islay waa wax qiyaaliya oo dhaba waxaan arkaa beertii oo dhalatay sisintii waa tanaha yaanyada xaggay ku taallaa lowski waa ku yaallaa beerta qayb ka mid a intiiba waa wada baxaya sidaas qiimo ay leedahay waa ognahay koofuraa laga sameeyaa koofurtaasaan ka maqli jirnay saliidda in laga shiidaan ognahay laakiin maantay galhareeriyay ka baxaysin mar dhow insha allahu tacaala waa saliidda aan isticmaali doonno beera aan taacbannay ayaan ka heli doonnaa haddii alla idmo aad iyo aad ayuu ugu guulaystay fikirkan waana saliim fikirkan waa mid saliima waxaan u baaqaynaa marka dhammaan dadka deegaanka iyo intii in ay maalgash diyaar u ah dalku wax soo saar u leeyahay mid ka mid ah shaqaalaha beerta lagu beeray sisinta ay ka dhacaysay xafladda ayaa ka warbixiyey shaqaalaha beerta ku shaqeeyanahay alxamdulilah meesha deegaanka alhereeriya ku noolahay insha allahu bilayaayata ta'amna qudaartaata ana burburoonaa ta'amna ansalaatalaata ana kabsartaata amna santan unaa ta'amnay waa arkaysiin beertan unaa ku shaqayna alxamdulilahi rabbil aalamiin beertan oo yaaya ku taalla burburooni waa ku yaala kamsar waa ku yaala bor waa ku yaala alxamdulilah anta sisanta ka faa'iidaystaan galgaduud aan ku sheegahay dadka galgaduud degan meesha sisana ku baxaysa wax kasta waa ku tabe meesha wax kasta waa laga baxaya ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa ku booriyey in lagu dadaalo beerashada dalagyada kala duwan sisin iyo qudaar ayuu nooc uu kusii daayo wax walba oo qudaar ay leedahay uu kusii daayo oo cunnadii ay kusii daayo sisinta ku abuuro oo qara ku abuuro oo maaragtay lowska ku abuuro wax yacni wixii dhoobay laga isticmaalo o dhan oo dhulka beeraha wax lagu soo saaro adduunka beeraha lagu hormaraa maanta annagana waxaan haystaa saliid macasaradii sisinteedii maaragtay lowskii waxyaabihii saliiddana dhalayay cunnadana qaaligana ahay marka waxaan haysanaa dhul qaaliya ee aan tabcanno abwaantaakow macali ciise oo ka mid ahaa marti sharafta ku sugneed xafladdan dhiirigelinta ah ayaa kelimaad kooban ka jeediyey sisinta mataqaanaa soo saaratay ay ruxmayso ay sheeg dabayshu ruxayso waxa waayey aad iyo aad iyo aad in loogu soo tartamo ayay mataqaanaa ay mudantaa arrintan oo kaleetood maasha allah mahadsanid cabdiraxiin warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii aad ka dhagaysanayseen idaacaddii islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh